raadiyo baydhaba waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo waqti waliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha warka
bismillaahi araxmaan araxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayl ah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan ah hamiignimo idaacadda radio baydhaba haanshaanka doorkaroona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagreen oo geeka qaabilih wafdo ka socda beela caalamka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo hakii awoodihii ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaare rooble oo siyaasiyiinta gobolada waqooyi kula hadlay arrimaha doorashooyinka dalka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukunka raddi rag lacago ku qaada jari magaca ururka al-shabaab turkiga oo warar kulul ha ku saari qarahi lala fiirsaday ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya hamiin fayle dhegaystayaal waybu hamiignimo jimaa galahayta isniin khamiisnahoyda hayta taariikhdana iyo eta tumiyo lita bella sagaalaad lamada kun labaatiyo kowka qodobadaasi yahayanhaani warkaan hamiignimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayle dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagreen iyo geeka xarunta madaxtooyada magaalada baydhaba waybasu ka qaabilay wafduus hogaamiyey wakiilka hogayaha guud ee qaramada midoobey in qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james iswan sidoo kalena use ku qeybahayeen wakiilka midooda africa an qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale kulanka madaxweynaha iyo saaxiibada beela caalamka hantiisu socdi way ballan ku hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidii lan dardar geli lahay doorashada xubnaha agalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ambasador james iswan iyo sidoo kale madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagreen waybouse ka ammaanay kaalinta dhexdhexaadnimo ee kordhaha wadi khilaafka madahda sarsare ee dalka si xasiloon si dalka hasilooni siyaasadeed uun kusii jarta ayaa la ka eray qoraalkan kulanka markii ha dhamaaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagreen iyo muhiimadda
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay mr james swan safiirka european union safiirka african union iyo safiirka norway norway iyo wafdi kaloo ballaaran oo la jiray runtii waxaan aada uga wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha hortaagan iyo sidii hore loogu socon lahaa loona fulin lahaa heshiisyadii lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madasha qaranka iyo qabraacyadii lasoo diyaariyey sidii loo fulin lahaa ugu dambeynna wakhtiga jadwalka uu ku qornaa oo guddiga fiid ay soo saareen ugu dambeeyey loo bilaabi lahaa maadaama doorashadii abarhouse aqalkii sare ay dhammaatay gebagebe ay tahay isteedyada ay soo gebagabeeyeen inta kaloo yaroo hartayna wakhtigooda lagu dhammayn doono si loo bilaabo tii aqalkii hoose iyo qaabkii loogu diyaar garoobay ayaan aada uga wada hadalnay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay doorashada amnigeeda iyo security-ga doorashada sidii uu noqonayo iyo sida loo diyaarinayo sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaala dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka koonfur galbeed oo tartamayaasha ah ay heli doonaan cadaalad iyo doorasho xor ah ayna heli doonaan wakti ay ku kambeyn gareeyaan iyo ay bulshadoodii iyo constansigoodii iyo deegaanadii laga soo dooranaya ay kaga hadlaan sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in waktigii ugu dambeeyey jadwalka ahaa ee ay soo saareen guddiga fiid inuu ku dhaco wakhtigeedii doorashada ay ku bilaabato haddana ay sii bilaabato qabanqaabadii waxaan kaloon soo kormeernay oon aragnay goobihii aan ugu talagalnay inay ka dhacdo doorashada oo ilaa iyo saddex gooboodah iyo sidii loo diyaariyey iyo sida ay u diyaar garoobeen kulanka waxaa qayb ka ah guddiga seid south west sida ay ugu diyaar garoobeen iyo goobihii ay diyaariyeen iyo xafiisyadoodii iyo qalabyadii oo hadda u imaan doonto sidii loo dhammaystiri lahaa arrimahaasaan ka wada hadalnay si aada iyo aada u fiican yaan iskaga fahanay arrinta amniga sidaasoo kale iyo qaybaha ka qayb noqonaya ee sidii loo horumarin lahaa intaba waa isku fahanay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay sidii uu u socon lahaa dadaaladii iyo waxa yarka ahaa oo meediyaha dowladda federaalka dhex maray madaxda in aanan la joojinin dadaalkii iyo isku dayadii fiicnaa oo aan wadnay oo xal u helista ahaa si aanan dib loogu noqonin ayadana aadan isugu fahanay waana wadaynaa dadaalkii insha allahu tacaala sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay arrimihii horey u socday oo humanitariankii iyo developmentigii mashaariicdii socotay inay socdaan waxyaalihii ay deeqihii iyo gurmadka caalamiga ahana uu sidiisa u socdo si guul ahoo qurux badan uu noogu dhammaaday aada iyo aadaan ugu faraxsannahay mar labaad waxaan soo dhoweynaynaa safiirada soo dhowaada
weli warkii hamignimo ee reediyo baydhabo ah ayaa la socotan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo xakii awoodihii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ibuuse sheegay igus xakii awoodihii ra-iisul wasaare maxamed xuseen xuseen rooble madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markii us aragii tallaabooyinka khilaafsan dastuurka ku meel gaarka ee usaqaaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble sida kaeta qodobka siddeetan iyo toddobaad xarfaha ba iyo c iyo qodobka sagaashanaad xarfaha ba c iyo e markii uusa kuwe ku wareegi waajibaadkii lan egmadi ee xukuumadda ee hay ku shaqeeyowka doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka dalka sida kacid kacadayti khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uusu ku jeediye golaha uuse kujeediye golaha shacabka kowdii may labada kun labaatiyo kowka golhuna uuse tihgeli soo jeedinta madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markiiuuse aragay in ra-iisul wasaaraha uuse qaado tallaabooyinha lunku fiirsana oo dalka anjihayi kora khalaase siyaasadeed iyo markii uuse aragay in wasiirka koowaad uuse sameeyo isku day ka hadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si khaldan aan isticmaalidda hay-adaha qaarsho ee dalka markii uuse xaqiiqsiyey madaxweynaha in ra-iisul wasaaraha la tashi iyo wada shaqeyn lala hayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoo oo ka dhagaagay in usa saara go-aano ka keliya oo aan waafaqsanayna shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ku dhalatay hilgudasholaan iyo lakaari warkan qoraal ah kubahi villa soomaaliya maadaama madaxweynaha useeye astaanta midnimada qaranka ilaaliyaha iyo hormar horumari ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadi da aas-aasiga ah ee dastuurka ku-meelgaarka ee dalka madaxweynaha weyba uu seheriyey qodob badan kow maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya uuse jebi dastuurka ku-meel gaarka weyba la hakeey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha kubahow gaar ahaan hilku-qaadis ama magacaabis anti laku dhammaystirow doorashooyinka dalka oo yoon hel saarayin gudyada madaxa bannaan ee magacaaban lama anti laku guda jara xaaladan hay-adaha shalgadiisan ee dowladda weyba sii wadaayana howlaha shacabka iyoon ka adeegayaan waana laga maarmaan laga maarmaankan ah socodsiinta howlaha xukuumadda sida waafaqsan qodobka boqol iyo lamaad ee dastuurka ku-meel gaarka sida usaqe oo usasi cad an qeexow in wasiir use magaca in wasiir kasta use mas-uul ku eye howlaha wasaaradiis waaniyo eta in la tixgeli iyadona use aan ku qaado korna xil mana aan magacaabo korna yalakari qoraalkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya geeka hafiis yaha kubay sida maadaama iyo dhammaystiranyin dhismaha gudyada doorashooyinka heer federaal fiid iyo haan dowlad goboleed ee siid xalinta khilaafaadka sibuuta sibuutana lankweli habraacyada miisaaniyadda qorshaha amniga doorashooyinka iyo dhammaan walyaabihii kahirnay qabsoomidda doorashada waafaqsan heshiiskii tomiyo todobadii sebtembar labada kun labaatan iyo habraacyadii laga hadlayay tabashooyinkii hakunagadi labaatiyo todobada may labada kun labaatiyo kowka waana la gudagelay doorashooyinka labada agal sidaas dartie wayba laka dhiirgeliyay dhammaan hay-adaha khusayta howlaha doorashooyinka inay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafi ra-iisul wasaare rooble ayaa weyba use la kulamay siyaasiyiinta gobolada waqooyi oo use kula hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda hilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo geeka hafiisyiko la kulamay antii warqadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hafiis iyo ankubana gudoomiyaha agalka sare cabdi hashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-geenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa kulanka goobjoog ku hay kulanka yoyba lanku arin sida ay diyaar garowga doorashada xildhibaanada agalka sare ee gobolada waqooyi somalilan iyo sida anka dhaqsiyaha badan xafiiska ra-iisul wasaaraha la-aanka gudbiya liiska musharaxiinta agalka sare kulankan yowayba haka eday hella shalay guddiga doorashooyinka maamulka doorashada gobolada waqooyi iyo ku dalbadan cabdi haashi iyo mahdi guuleed iyo gudbiyaan liiska musharaxiinta agalka sare ee gobolada waqooyi kulanka yowayba gobra ku hayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed oo maalmo gilaha dhaafi qeyb ku hay kulamada siyaasiyiinta gobolada waqooyi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo xukun weyb ayaa ku riday ragka la-ago ku qaada jari magaca al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabka weedada yaa weyba geeka xukun iyo kariday lama eedeysana oo lakashal magacaabo maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin haaji gaabow oo lukueli dembe iyo dadka lacag ku qaado jireen magaca cururka al-shabaab iyo afduub dhowr qof oo madaxda oo oo madafurasho ku qaadadayn maxamed cali cabdi isxaaq iyo axmed yaasiin haaji gaabo yawayba isticmaalo jiray simakaad somned ah oo iyo ganacsatada soomaaliyeed ku weydiisdaayeen bixinta lacagaha al-shabaab kuqaada ku qaadasa shacabka soomaaliyeed xafiiska heer ilaalinta ayaa baaritaan dheer kadib codsadii in la mudeeya dhageysiga dacwadda dembiyada agosto sanadkan waybana maxkamadii aqbalay fadhigii koowaad isla xilligaasiy turkiga ayaa war kululha ku saari qaraxii kudhii lala fiirsadii ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya dowladda turkiga ayaa weyba ayay warha ku saartay qarax ismidaamin ah oo shalay kudhii magaalada muqdisho gaar ahaan bar control oo kiala albaabka laku galow xirada halane kaasi oo sababay khasaarana iskajaraha dhimasho iyo dhaawac war-saxaafadeedaha kubahi safaaradda turkiga ee muqdisho yawayba si kuloo lanku lonka ambaareeyay qarahii ismidaamiin tahay ee lala fiirsaday ciidamo ku tirsan han militariga ee ku sugan bar control iyagoona sheegay in iyo eedanku hoyinha qaraha lala fiirsadih gaari lukabuy qarah lang adeegsadih gaari walyaabo qarhaw lukabuy dowladda turkiga yoy bataacasii an dirtay qoyska dadkii ku dhimiday qarahii kudhihi degmada wadajir ee gobolka banaadir meelaha dadkii dhaawacyadah ku deerina ilaahay inku tuugan in caafimaad deg dege ilaahay siya warkii dhegeystayaal hamiignimaadun radio baydhaba ee beledka baydhaba aysinku dhegeystaaseen anta iyo ninka egya warka siciid iyo antaasinku jeediyay nuur kalsoonina qeybta farsamadii ayn fidhi ammaanaan la